haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali ayaa idaajaha ayaa inoo haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb kow iyo tobnaad kana mid ah sheekadii waa suge iyo warsame sodcaalkii soddonka maalmood qalinkii allaha u naxariistee xuseen sheekh axmed kadare waxay maraysay waa suge iyo warsame iyo martidii reer magaalka ahayd oo gurigii laba xidig la dirir ku wada sugan iskana waraysanaya arrimo ay qabyaaladu kow ka tahay waxay isku raacsan yihiin inay tahay waxa soomaalida la degay ha yeeshee mid waliba kan kale ayuu adeegsigeeda ku riixaya dabadeedna reer magaalkii midkood ayaa labadii oday wuxuu weydiiyey siday u arkaan tallaabadii dhowaanta la qaaday ee qoridda af soomaaliga ku saabsanayd taasna oday warsame ayaa si faahfaahsan uga jawaabay sheegayna inay ahayd tallaabo in mar hore lagu dhaqaaqa loo baahnaa oo waxdheefkeeda ay haddiiba soomaalidu dareentay hase ahaatee inay sidaas u daahdo wuxuu odaygu eedeeda dusha ka saaray reer magaalka oo siduu qabo iyagu weligoodba ahaa kuwa afafka shisheeyaha waa suge oo aad ula dhacay siduu warsame uu su-aalihii reer magaalka uga jawaabay ayaa markaa inta hadalkii qaatay si jeesjeesa u yidhi anigoo huba in wadaygay warsame uusan waxna dhimin waxna dhaafin waxaan hadal jacayl ugu laabanayaa inay adinka ahaayeen dadka rumooday waxyaalihii shisheeyuhu uu muraadkiisa ku qunsanayay tan labaad waa isla adinka kuwa haddeerna runta u soo laabtay oo gartay in danahooda laga duweeyey si aayahooda dambe uu u xumaado waxaan kaloo idin xusuusinaynaa inaan hore u ogeyn inaan dhalanteedka ka degi doontaan maxaa yeelay waxay soomaalidu ku mahmaahdaa beentu way ku waraabisaa kuma sarakaado reer magaalka ahaa ayaa inta cimaamadiisii jilbaha ku xirtay isagoo shaarubka far iyo suul ku miiqaaya wuxuu yidhi jawaabtii warsame bixiyey hal baan ka idhi hadalka waasuga raaciyeyna hal baan ka idhi tan hore hal baan ka idhioo waxaa hadalka warsame ka muuqatay inay reer miyigu mabda ahaan waafaqsan yihiin qorista af soomaaliga laakiin aayan firaaqo u heli karin waxbarashada wuxuu kaloo warsamo si caddaana noogu muujiyey inay reer miyigu aad uga xumaayeen ku dhaqanka afafka shisheeyaha haddaba waxaan idin leeyahay haddii aadan baran sida loo qoro iyo sida loo akhriyo wuxuu afku ka dhigan yahay biyo ubbada kaaga buuxa oo aad ka ooman tahay isticmaalkiisuna wuxuu ku kooban yahay labada qof ee ismaqlaaya keliya haddaad sidaas yeeshaanna waxaad ku sifoobaysaan abwaano aan ku camal falayn murtida ay afkooda ka sheegayaan bal waxaad xusuusataan mahmaahdii qaayaha lahayd isla arrintaasna ku saabsanayd ahaydna dhibkaad dhowrataa dhashaaduu sugaa hadalkii waa sugana hal baan ka idhiyo waxaan marka hore waasugow kuu qirayaa inay reer magaalku ugu horreeyeen soomaali wax ka barata shisheeyaha laakiin faa'iidooyinka aan ku gaaray waxaa ka mid ahaa inaan muddo kadib kala ogaanay waxyaalaha waxtarka u leh horumarinta nolosheenna iyo kuwa aan u lahayn taas waxaan ku gaaray waxbarashada sidoo kalena waxay noo horseeday inaan hubsannay inaan cilmiga la kala lahayn af kasta waxaa lagu bartee hadalkaasu si weyn ayuu odayaashii u saameeyey waxaana isagoo cod jilicsan ku hadlaya jawaab gaaban ka bixiyey warsame oo yidhi bal marka hore waxaan kuu qirayaa inaad hadal qaayale lagana garaabi kara ku hadashay waxaanse ku xusuusinaynaa inaan dadaalkiinna waxba ka naasa caddayn sababtuna waxay tahay waxaad nagu waaninaysaan inaan baranno sida af soomaaliga loo qoro dhashiinnana waxaad ku ababisaan dhaqamada shisheeyaha haddaba walaalow hanuunka iyo niyadsamida aad u qabtaan barashada qorista af soomaaliga maxaad ugu kordhin weydeen noolaynta dhaqankiinna idinkoo marka hore ka bilaabaya inaad dhashiinna ku barbaarisaan sideedabase ma og tihiin inuusan shisheeyuhu naga tegin inta ay joogaan dhallinyarada aan magaalooyinka ku arkay oo sida caddaanka ah u muujinaya inaya dan ka lahayn dhaqanka qaayaha leh ee ummaddeenna dhibaata kama weyna haddaysan dhashaadu kaaga ekayn dhawaaqa dhugmada iyo dharxidhashada markuu hadalkiisu xubin gaaraba warsama wuxuu qooransanayaa saaxiibkii waa suge haddaba dhashiinna fasahaaday aad ayay u waxyeelaynaysaa sharafta dalkeenna waxaana hore loo yidhi buro foolka kaaga taal xanuun dartiis lama goyn karo foolxumo darteedna lama sidan karo hadalkaas reer magaalkii intoodii badnayd way u madax ruxeen waa suge oo marka gartay in runta loo soo dhacay raggiina is afgartay ayaa si wanaagsan uga faallooday hadalladii ku saabsanaa qoridda af soomaaliga oo maalmihii uu magaalada joogay uu dadka ka maqlay markaasuu yidhi intii aan magaalada joogay waxyaalo badan oo qoridda afka ku saabsan ayaan raadiyaha ka maqlay laakiin waxaa si wanaagsan arrintaa ii dhacsiiyey nin raadiyaha ka guuroobayay oo lahaa afafkii shisheeyaha oo iskuulka loo furay lana ola olayn jiray ujeeddooyinkoodiiyo isticmaalku ima dhicin ayaantii dambeetana afka aabba iyo hooyo muddo laba ayaamooda markii alifka lay baray akhbaartii lasoo qoray akhriskeedu ima dhibin aqoonteennii aasnaydna iftiinkaa la soo dhigay umuurtaana awalkeedii ilaahaa agaasimay odayaasha taliyana amarkoodii waa fulay akhyaartii lasoo xulay ee afka sidan u soo qorayna waa lama ilaabaan inta axad ka nool yahay ummaddeenna soomaaliya farxad iyo is-afgarab ayuu raggii maalintaa ku kala tegey odayaashii labada dhinacna wax weyn ayaa u kala kordhay markii la kala dhaqaaqay ayuu warsame sii sagootiyey waa suge intayan ismacasalaamayna waa suge ayaa yidhi warsamow waad og tahayoo aniga iyo adigu weli ma helin meel aan xasil ugu sheekaysanno sidaa daraaddeed waxaan jeclaan lahaa inaan ballanno maxaa yeelay waxaa lagu maahmaahaa war waxaa lagu xalaaleeyaa ballan xoolana bir badarna suus markaas bay ku heshiiyeen inay toddobaad kadib isku arkaan beerta nasashada sidaas bayna iyagoo wada faraxsan ku kala tageen dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaaha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo qayb laba iyo tobnaad kana mid ah sheekada waasuge iyo warsame hadduu eebba idmo